taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku dhowaad afartan jabaan oo jaad ah ama qaad ah ku gubay xeebta degmada kaaraan ee gobolka banaadir qaadkan ayaa la sheegay in si sharci dara ah loo keenay dalka islamarkaana laga soo geliyay dhinaca badda cabdifataax aadan xasan oo ah afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey howlgalkan lagu soo qabtay qaadka la gubay waxaan rabnaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan la wadaagno arrimo ku saabsan la dagaalanka qaadka kontarobaanka ah ee badaha iyo berigaba laga soo geliyey magaalada muqdisho oo sida hadda kaamirooyinkiin ay qabanayaan u badan qaad doomo la soo saaray badda laga soo geliyey iyo kuwo baawur lagu soo qaadayba qaadka haddii uusa soo marin tariifadda wasaaradda maaliyadda sida sharcigaa lasoo canshuurin magaalada uusaas ku soo galin waxaa u naqaanaa qaadka torobaana in la qabtana ay waajib tahay waxaan rabnaa bulshada soomaliyeed inaan la socodsiina ganacsatada soomaaliyeed ee intay lacagtoodii qaadeen oo ay lacagtii aruursadeen waxay ilmahooda wax ku tari lahaayeen intay baxeen qaad ku soo gadeen doon baddaan soo marsiiyey oo ay saaxiibada caalamiga ah noo soo sheegayaan toban saac weynimo iyo siddeed saac weynimona leeyihiin doon noocaas ah oo raran waxa ku raran aana garanayna badda noocaas soo maraysa ay ciidanka badda iyo dhammaan laamaha amniga ay saacaddaas howlgal sameeyaan waxaa kaaga qayr badan inaad sokor ku soo iibiso ee aad ka dhex ganacsato magaalada muqdisho qaadkan waxaa loo soo qabtay ilaa iyo saddex eedaysane oo hadda baaris ku socoto sidoo kale eedaysanayaasha dembigooda waxaa ka weyn ninkii soo iibiyey doonta soo saaray ama gaariga soo saaray waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan la wadaago inaan tusiyo muhiimadda ay leedahay in hantidaada aadan ku shubin badda qaadka haddaysan soo marin qaadka hadduusan soo marin tariifadda dowladda ee aysan canshuurin wasaaradda maaliyadda aan ogolaansha dowladda uusan ku soo galin waxaan u naqaanaa qaadka torobaane cid alla ciddii lagu qabtana waxay yeelan doontaa dembigeeda sida haddaba idin muuqata qaadkan waa qaad ku dhow ilaa afartan jawaan oo bad iyo beriba laga soo qabtay mana aqbali doonno qaadka haddii uu sifada wasaaradda maaliyadda soo maro ee canshuurta soo maray sidaasuu xalaal ku noqonayaa laakiin qaad intaad doon ka soo buuxiso labaatan kunoo doolar mise soddon kunoo doolar qaado qalqal amni aad samayso ama aad gudaha ka soo geliso nooc walba uu yahay makaa aqbali doonno booliiska ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah muqaadaraadka dalka la keeno